jaranaalkayna halana soo daaya haddii nabad lanaga rabo haddii kaleentahaw annaga sagaal gobolaan degnaa wallaahi bilaahi watalaahi xamar inaan nabad loogu seexanayn inaa jaranaalkaas lagdees la soo deeyo cayaalkan oo loo soo diray cayaalkan cayaal weerada loosoola soo diray kuleetii ay ka qabteen asigoo hal nin ah dawlad dhan soo weerartay labaatan iyo shan tignik lagu soo weeraray asigoo hal nin ah oo maaragtay shan iyo toban ciidan haysto hal habeen iyo hal maalin loola diriro nin soomaali miyousan ahayn ma sababta jaranaalka xuquuqdiisa loogu tuntay horta miiskin lanoo soo saaraan rabnaa haddii gacamo shasheey ay ka dembeeyaanna in lanoo soo saaraan rabnaa aniga waxaan leeyahay haddaan ahay guddoomiyaha banaanbaxa hoggaamiyo brofesor xuseen cabdiweli biyaange may ka codsadaanee dawladda federaalka bilaa shuruud la'aan inay soo dayso guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiyaha sheekh yuusuf jumcaale madaale may ka codsadaanee si anka dhaqsiya badan afar iyo labaatanka saac in la soo dayo maarata jenaraal sheegow marka ugu horreysa horta waxaan leeyahay dowladda federaalka jenaraal sheegow waddaday u martay waa waddo aad iyo aad u khaldan boqolkii boqol waxay ahayd haddii jenaraalku uu dhacay dhallinyaradiisu ay dhacday moobeel iyo arrimo kale oo gaagaaban waxay ahayd in ciidankiisu markay laamiyada soo aadaan ee dhaca soo raadsadaan inay iskuweer ka qabato dowladda ee soo qabato soo xirto way awoodday sistamka ee dowladdu u martay weerarka ee guriga jenaraalka u qaaday wuxuu ahay sistem qorshe ah oo aad iyo aad u ficil xun iyo arrinta video laga soo duway dowladdu waxaa leeyahay qof bilaadan wuu khaldami karaa laakiin ma ahan dowladdu inay si daba khaldanto ee heerkaas gaarto waxaan ka codsanaynaa madaxda dowladda inay jenaraal sheegow si cadaalad leh ku soo dayso